qiimaha saliidda ayaa jimcihii hoos u dhacday boqolkiiba toddoba xaddigan ayaana noqonaya hoos udhicii ugu hooseeyey ee la diiwaan geliyo in ka badan saddex sano iyada oo shiinuhu uu kor u qaaday canshuuraha badeecooyinka laga soo dhoofiyo maraykanka taasoo kor u qaadaysa dagaal ganacsi oo u dhexeeya maalgeliyaasha wax ku iibsada qiimaha sare shiinaha oo ah dalka ugu badan ee soo dhoofsada saliidda ayaa ku dhawaaqay in uu canshuur dheeri ah oo boqolkiiba soddon iyo afar ah kusoo rogi doono dhammaan badeecooyinka maraykanka taasoo dhaqan galaysa tobanka bishan abriil waddamada caalamka ayaa isku diyaarinaya inay jawaab ka bixiyaan kadib markii trump uu sare u qaaday canshuuraha uu kusoo rogay badeecadaha loo iibgeeyo maraykanka waana heerkii ugu sarreeyey oo canshuur ah oo maraykanka laga diiwaan geliyo muddo ka badan qarni qiimaha badeecadahan oo ay ku jiraan gaaska dabiiciga ah soybayniska iyo dahabka ayaa sidoo kale hoos u dhacay halka suuqyada saamiyada adduunka ay martigeliyeen hoos u dhac kan la mid ah kaydka tiknolojiyada ayaa wajahaya khasaaro aada u weyn wuxuuna bangiga maalgashiga ee g b m orjan ches sheegay inuu filayo suurtagalnimada hoos u dhac dhaqaale oo caalami ah dhammaadka sanadkan labada kun shan iyo labaatanka taasoo qiyaas ahaan gaaraysa boqolkiiba lixdan marka loo eego xaddigii hore ee ahaa boqolkiiba afartan mustaqbalka saliidda ceyrin ayaa hoos u dhacday boqolkiiba lix dhibic shan ama afar dhibic konton iyo lix dollar qiimahan ayaana noqonaya in fuustadiiba ay qiimo ahaan gaarto lixdan iyo shan dhibic konton iyo sideed dollar halka qiimaha saliidda ceyrin ee gobolka texas ee dalka maraykanka ay iyaduna hoos u dhacday afar dhibic sagaashan iyo lix dollar ama boqolkiiba toddoba dhibic afar taasoo noqonaysa fuustadiiba inay qiimo ahaan gaarto lixdan iyo kow dhibic sagaashan iyo sagaal dollar toddobaadkan dhexdiisa saliidda ceyriin ee caalamka ayaa hoos u dhacday boqolkiiba toban dhibic sagaal khasaarahan ayaana noqonaya kii ugu badnaa ee caalamka soo food saara muddo gaaraysa sanad iyo bar halka qiimaha saliidda ceyriin ee gobolka texas laga diiwaan geliyey hoos u dhicii ugu weynaa muddo laba sano ah taasoo gaartay boqolkiiba toban dhibic lix scott shilton oo ah falanqeeyo ka faallooda arrimaha tamarta ayaa sheegay in qiimeyntan ay u badan tahay inay ku dhowdahay xaddiga saxda ah ee hoos u dhaca saliidda ceyriin ilaa aan ka helayno calaamad muujinaysa qiimaha dhabta ah ee hoos u dhaca saliidda ceyriin ee adduunka aragtidayda ayaa ah in ay u badan tahay in aan ku dhammayno sicirka saliidda ceyriinka ah ee galbeedka gobolka texas ee bartamaha maraykanka heer ka dhexe ilaa kalabarka sanadkan ama heerka ugu sarreeya ilaa mustaqbal ka dhow ayuu yidhi shilton isagoo ka digaya in dalabaadka ay saameyn karto duruufaha hadda ka jira suuqa guddoomiyaha keedka federaalka ee maraykanka john powell ayaa isna sheegay in canshuuraha cusub ee trump ay ka weyn tahay inta la filayo isagoo intaasi ku daray in burburka dhaqaalaha oo ay ku jiraan sicir bararka sare iyo kobaca gaabiska ah sidoo kale laga yaabaa inuu ka weyn yahay sidii la filayey sida laga soo xigtay faallooyinka tilmaamaya go'aamada adag ee suurtagalka ah ee sugaya bangiga dhexe ee maraykanka suuqyada ayaa gariiray iyadoo dallada obeg balas ay ku midaysan yihiin dowladaha dhoofiya saliidda ay dardargelisay fududeynta dhimista waxsoo saarka saliidda bishii may xukun ka soo baxay maxkamad raashiyan ah oo ahaa in aan la joojin goobaha laga dhoofiyo saliidda ee badda madow ayaa sidoo kale keentay qiimo jaban go-aankan ayaa laga yaabaa inuu ka ilaaliyo hoos u dhaca ku yimid waxsoo saarka iyo saadka saliidda ee dalka kasakhistan geesta kale sacuudi carabiya oo ah waddanka ugu weyn ee dhoofiya saliidda ayaa axaddii hoos u dhigay qiimaha saliidda ceyriinka ah ee uu ka iibiyo aasiya kaasoo ahaa heerkii ugu hooseeyey muddo afar bilood ah kadib go-aan naxdin leh oo kooxda obig balas ay ku kordhisay saadka saliidda khamiistii dukumiinti ka yimid sacuudi aramco oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee tamarta iyo kiimikada ayaa muujiyey in shirkaddu ay hoos u dhigtay bishii may qiimaha iibinta rasmiga ah ee saliidda ceyriinka ah taasoo la gaarsiiyey laba dhibic soddon ilaa hal dhibic labaatan dollar halkii fuusto oo ka sarreysa celceliska qiimaha cumaan iyo dubay shirkadda ayaa sidoo kale hoos u dhigtay qiimaha bishan abriil qadar dhan laba dhibic soddon dollar fuusto kasta gaar ahaan fasalada kale ee ay ka iibiso aasiya waana bishii labaad ee shirkadda aramku ay hoos u dhigayso qiimaha